والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المحظور والمكروه maxduurkii iyo makruuhii ayuu mabxadkoodii kan yahay oo waajibkii iyo manduubkii iyo mubaaxii ayaynu soo aragnay axkaamtii sharciga ahayd ee takliifiga ahayd labadii ugu dambeeyeyna weeye kuwani waayo saxiixa iyo baadilku axkaamta wadcigay kaba mid yihiin bal markaa maxduurkii iyo makruuhii ayaa halkan tacriifkoodii iyo waxyaalihii kale raacayay uu inoogu sheegi doonaa marka matinka ayaa wuxuu yidhi ama saaxib almatn waalmaxduuru maxduurku maa yusaabu waxa la yska abaalmarinayo weeye calaa tarkihi ka tegiisa laga tegay ee uu ruuxu hadduu ka tago oo uu uga tago imtihaal iyo dee aad hoggaansan uu hoggaansamayo nahyigii iyo dalabkii la yska dalbay ee shaaricu dalbay in laga tago isagoo taa u hoggaansamaya wixii looga tago haddii looga tago wixii la yska sawaabinayo ajri lagaba helayo weeye wayucaaqabu la isna ciqaabayo oo macnaa ruuxii dee faacilkiisa ahaa ee sameeyey calaa ficlihi ficilkiisa iyo samayntiisana la ysu ciqaabayo oo bal markaa kaas baa la yidhaah walmakruuhu makruuhuna maa wixii weeye yusaabu la abaal marinayo oo shaksigii iyo faacilkii ama dee ka calaa tarkii ka taga uu ka tegay oo xaggaa maxduurkiibay iskagaba mid yihiin imtihaal haddii looga tagaa la yska abaal marinayo ajri iyo sawaab looga heli tarkigiisa walaa yucaaqabu waa farqigii u dhaxeeyeyna waa kani aan loo ciqaabahaynoo dee waa kii faacilka ahaa calaa ficlihi samayntiisan uu sameeyey aanu ciqaab aanu ku mudan ahayn bal tafsiilkoodu way noo iman alraabicu min aqsaami alxukmi altakliifiyi almaxduuru kii afraad ee xukumkan takliifiga qeybihiisa kaga mid ahaa maxduurkii weeye ama muxaramkii wa huwa maxduurku luqatan xagga luqada ismi ma ismu mafcuulin waa ismi mafcuulo min alxadri masderkan xadri ayaa laga soo qaatay oo ah bimacna almanci mancin wax la manciyo laysu diido taas macnaheed lahaa xadrigu yuqaalu waxaa la yidhaha xagga luqada xadartu shay-a ayaa la yidhaha idaa xaramtahu waa markaad waxaa xarimto aada mancido ayaa maxaa la odhanayaa oo la isticmaalayaa ficilkan ah xadara oo xadartu shay-a idaa xaramtahu idaadu markay tafsiiriyo tahay sa halkan inoo taallo oo kalena ya waxaan filayaa mar horena inaa sheegay ta'deeda waa la fadxinayaayo taa dambe in xadartu shay-a ayay tii hore ahayd oo waa ta'dii mutakalim bay ahayd laakiin idaada waxaa ka dambeeya ta'deedu waa ta' mukhaadab bay noqon oo idaa xaramtahu waqti taa waxaad odhanaysaa madkaad xarimto haddii idaa beddelkeeda maanta ay taallo aydii tafsiiriyadahayd ay taallo waxay ahaan lahayd labada to-ood in la simo oo isku mid lagaba dhigo oo la yidhaaho xadartu shay-a ay xaramtuhu oo ruuxii mutakalimka ahaa unbay ta'dii noqon laakiin idaadu way ka duwantay taas wa huwa markaa xadrigu raajicun wuxuu ama taxriimkanba raajicun wuxuu u laabmayaa ila almanci mancin wax la mance ayuu u laabmayaa wa minhu qowluhu tacaala wamaa kaana cadaau rabbika maxduura ilaahay cadiyadiisiiyo wuxuu bixinayaa ma cadaha rabbiga mid ma ahaanin dee maxduura mamnuuca ma ahaanin wasilaaxan xagga istilaaxana maxduurku maa dalaba sharcu sharcigu wixii uu dalbay weeye tarkahu ka tegiisa laga tago dalaban dalab uu dalbay jaasiman go-an oo min alafcaali afcaashiiba ah waxaa dee la doonaya in lagaba tago ama layska dalbay in laga tago ka cuquuqi alwaalideyni wa isbaali thiyaab sida labada waalid oo lagu caaq noqdo waa ficil maxduura shaaricina dadkii inay si dee ay ka tagaan ayuu kaba dalbay weliba dalab adag oo go-an oo dee ruuxii muslimka ah uu ku noqonayo wax la laasimiyo wa isbaali siyaabi dharkii oo dee la dhaafiyo kuraamaha oo la raariciyo ama dee hoosta loo dhigo halkaa la dhaafiyo intii dee shareecadu xadaysay min alafcaali diibay mithaal u tahay awil aqwaali amase ah waxaa iyada laga tegayo ama layska dalbay in laga taga hadallaba ah kaalgiibati waannamiimati saaxantii iyo isku dirkii aw acmaali lquluub amase camaladii qalbigaba ah kalxiqdi waalxasad waa waxyaalihii xumaaya amraadda xanuun qal quluubta la odhanayay ee xiqdiga iyo xasadkiiyo ay kaba mid ahaayeen waa camal qalbi weeye waana waxa weeyaan dee qalbigana markay waxaasi kuba sugan yihin kolley qalbi caadi ah oo saliim oo fayow ma aha sharcan ee waa qalbigaa bukaba haddaba taas ama ha noqoto weeye waxaan la yska dalbayo in laga tago ficil ha noqoto dee jawaarixda lagula yimaado ama ha noqoto qowl ama haba noqoto wax camal qalbiya haba noqotee kol haddii shareecadii ay dadkii u diiday shareecadii ay ka doonaysa inay waxaasi dee go-an ay uga dheeraadaan oo bal waxa weeyaan ay asal ahaan kaba dheeraadaan kaas waxa weeye waa dee maxduurkii oo istilaaxiisiina waa kaa weli istilaaxana uu kusii jiraa walqaydul awalu qaydka hore qaydka horena wuxuu dhayaag maa dalaba shaaricu ama sharcu tarkahu dalaban jaaziman kaas baa qayd ah waxa weeyaan mee tarkahu baa qayd ah dalaban jaazimanna waa qayd labaad haddaba tarkahu keli ahaantiisa eeg qaydkaa hore ah tarkahu oo shaaricu wixii uu dalbay in laga tagaa waa liikhraaji lwaajibi waalmanduubi waalmubaaxi wuxuu u sugnaaday ama qaydkani saaraya waajibkii iyo manduubkii iyo mubaaxii oo haddii aan ku dayno maa dalaba sharcu ama maa dalaba shaaricu dee markay noqoto waajibkii iyo markay noqoto manduubkiiba waxa weeyaan waa wax layska dalbayo ee laakiin taa ficil baa la dalbayay oo in la sameeyo halkanse waa tarkahu oo cibaaradan tarkahu waxay saaraysaa waaji oy tacriifka ka saaraysaa waajibkii iyo manduubkii iyo mubaaxi oo mubaaxu walow aan ficilkiisana la dalbin haddana kategiisa layska tagana layskama dalbin oo labadoodaasina walqaydu thaani qaydka labaad oo ah dalaban jaazimana liikhraaji lmakruuhi makruuha inoo dambeeya ayuu saarayaayo dee ha layska dalbo tarkigiisa iyo kategiisii laakiin dalabkaa layska dalbay dalab jaazima ma aha waana kan uu inoo sheegayba xukunkiisa markuu sheegayay inaan haddii la sameeyo ciqaabi ka dhalanahayn oo ruuxu aanu ciqaab mudan ahayn sameeyey markaa in laga tagaa way laysfarayaa waanay habboontee haddii bal matalan laakiin kaasi wax layslaaziminayo oo dee waxa weeyaan in tegitaankaas ma aha isna makruuhi baa intaa ku bixi markaan eegno tacriifkan ah dee dambe ee kan istilaaxa waalxaraamu diddu lxalaali haddaba lafdigan alxaraam xalaasha ayuu didkeeda yahay oo macnaa waxa weeyaan markaan isqaabilinayno dee kelimaadka iyo waxyaalahan macaanida ah ee alfaadahan dee macaanida leh alxaraam waxaa qaabilaya alxalaal oo wixii haddee ama xalaashii waxaa ka soo horjeedo muqaabilkeeda xaraam xaraamtiina sidaas oo kale oo yuqaalu waxaa la yidhaahaa haadaa xalaalun wahaadaa xaraamun kama qaala tacaala walaa taquluu lima tasifu alsinatukum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala اllahi اlkadib walaa taquluu ha odhanina lima tasifu alsinatukum waxay sifaynaysa aawadeed markaad ama sifaynta ay sifaynaysa carabadiinu oo dee haddii aan waxa weeye adigu bal maadii masariyo kaba dhigno ficilkiina aan masar iskagaba awilano waa liwasfi alsinatikum اlkadiba sifaynta ama ay sifaynayaan ay sheegayaan carabadiinu been taa liajrigeed haw odhanina haadaa kani xalaalun xalaal weeye wahaadaa xaraamun waxaydaan ogeyn nas xaggii shareicada aydaan ka hayn xaggii shareicada wax xujo caddaynaya aydaan kaba haysan ha odhanina markaa iyadoo dee taasi ay noqonayso un wasful alsinati lkadib kani waa xalaal kana waa xaraam waxaana taas la hubin oon dee shareicada xaggeeda burhaan iyo xujaanad uga haysan litaftaruu cala allahi lkadib marka maxaa la isqaabiliyey maxalu shaahidku kolley taasi waa qowlkii ruuxu isagoon cilmi wixii u lahayn aqoon u lahayn burhaan cad xaggii shareicada aanu ka haysan inuu yidhaaho kanna waa xaraam kanna waa xalaal kan ilaahay baa xarimay kanna waa markaa ilaahay baa xalilay dee waa iftirar ilaahay lagu been abuuranayo waa diidmataa la isuga diidayo waxaanad ogeyn xujadiisa iyo xalaalnimadkii ama xaraamnimadkiina in dee cibaaraadkan laba isticmaalo waa xaraam iyo waa xalaal la yidhaaho dee umuurahana kaba dhalanaya waxa weeyaan iftira cala allahi lkadib ilaahay korkii lagu been abuurtaa kaba dhalanaya taasi waa degneyn umuuraha dadkii loogaba digayo oo waxay xaraam odhanayaan dee waxay ogyihiin in shareecadu xarimtay oy xujo u haystaan waa inuu yahay bal haddaba in maxaa la isqaabiliyey oo aayadda isqaabilsan xalaal iyo xaraam wa ama qowl lusulin taasi horta waa markaa waxa dee marka la eego xaraam wixii dud u noqonaya ama xalaal wixii dud u noqonayo taa weeye wa ama qowlusuuliyiina culamaau lusuul qowlkoodii ay odhanayeen alxaraamu didulwaajibi xaraamtu waa waajibka didkii oo dee xagga tacriifkoodii markaynu eegno ay tacriifinayeen iyo markay markay waajibka yidhaaheen maa dalaba shaaricu ficlahu dalaban jaaziman kana ay ku tacriifiyeen maa dalaba shaaricu tarkahu dalaban jaaziman waa laba dee xaggaa dud bay isu noqonayaan way isqaabilayaanba haddaba in qowlkoodan ay usuuliyiintu odhanayaan markay saa u tacriifinayaan xaraamtu waa waajibka didkii fa inamaa huwa biictibaari dee xaraam waxaa u did ah xalaal baa u did ah ee laakiin halkan fa inamaa huwa qowlkaasi waa biictibaari taqsiimi axkaami takliif markan axkaamtan takliifiga ee shanta ee waajib iyo xaraamna ay kaba mid yihiin la qaybinayo ee la dee la tacriifinayo taas marka la jaanibkaa la eego ayaa waxaa waajibka didkiisii noqonaya xaraam tacriifkan iyo umuurahan iyo hadalkan fa markaa fa yucarafu lxaraamu yucraf maayo yucaraf waxaa lagu tacriifinayaa markaa xaraamtii bidudi tacriif lwaajibi waajibka tacriifkiisa didkii kamaa dakarnaa siaan soo sheegnay ee amaa markan kale xaraam maxaa u did ah waajib baa u dida ma aha ee xalaal baa u did ah markaas wa xukmu lmuxarami muxaramka xukumkiisu maa dakarahu lmualifu mualifku wuxuu inoo sheegay weeye oo dee suu markii hore waajibkii iyo intii ka dambeysay bay nagu soo baraarujiyey marka in dee shayga ama waajibkii buu inagu soo baraarujiyey lagu tacriifinayo xukumka uu leeyahy se halkan inoo taalla ama samaro iyo asar kaba dhalanaysa marka dee kolley tacriifkii asalkaha kaasi ma aha sheegay xaqiiqadiisi iyo maahiyadiisa oo la sheegay maya waa kii uu ka soo cabiray ama ina yidhaahno atacriifu birasm rasmigu ama tam haba noqda ama naaqasa haddaba markaa shaarixu wuxuu inoo horreysiiyey tacriifkii maahiyada ama xaqiiqada oo ah maa dalaba shaaricu tarkahu dalaban jaaziman imika halkan nat matingana waxaa inooguba sugnaa tacriifkan tacriifkani waa bal xukumkii uu lahaa muxaram oo wax maxduura haddii lagu dhaco maxaa ka ratibmaya xukumkiisu muxuu yahay tii weeye ee xaqiiqadii maxduurka maaha haddaba in xukumkii muxaramkaa kan oo maa dakarahu lmualifu oo ah min annahu yusaabu in la abaal marinayo waa ruuxii dee waxa weeyaan taariga ahaa calaa tarkihi ka tegan uu kaba tegay laga abaal marin laakiin biqasdi imtihaal maa ruuxu xaraam dee waxa weeyaan waa in badan oo dee dad ruuxii kaba kaafilah waxaan in ilaahay nahiyey ama rasuulkii ilaahay nahiyey oo uu bal markaas taa u gaba dheeraanayo kaba qaafil aan xaaraamtii ku dhex jirin oon markaas samaynahayn oo aan laba imanahaynba ajrigiiyo sawaabkiina taa kuma tacalluqayo waxau ku tacalluqayaa ruuxii dee nahyigan isagoo xusuusan oo garanaya nahyiga ilaah baa waxaan kaa nahiyey rasuulka ilaahay baa nahiyey markuu wixii u gaba dheeraa dee imtihaal wixii nahyigii uu dirmayuu ku dhaqmayuu hogaansamaya ay tay ugaba dheeraado mar markaa cibaaradan matnigana kumay sugnayn taas ee ruuxu hadduu si kastaba ugaba tago kol buu uga tegayaa daaxishood iyo waa dadkaa kula yaabiyo waxyaalo aynay kuba jirinba cabsi ilaahay tarkina way noqon dee cibaaradiisana dhammaanba tarki dhammaantii baa soo gelayay markaasaa wuxuu leeyahy waxaa lagu qaydayaa horena qaydadka waanu soo aragnay kuwii hore e ama qeydkani laakiin waa marka uu ka tago ruuxani ee waxaan uga tegayo biqasdi اlimtihaali hogaansan uu hogaansamayo u dirmayo waxa weeyaan nahyigii taas u qasadkeed wadaalika kaasna waxa weeye markaa qasdulimtihaalka uga tegayaa bian yakufa inuu joojiyo oo nafsahu naftiisa can ilmuxarami wixii xaaraamtaa uu ka joojiyo imtihaalan linahyi sharci sharciga nahyigiisa isagoo u hoggaansamaya qaasidan u qastaya oo bidaalika kafiga uu naftiisii ka joojiyey ula qastaya waja allaahi tacaala oo dee bal markaa bian yakufa nafsahu can ilmuxarami imtihaalan liajli اlimtihaali linahyi sharc qaasidan xaalu yahayna mid u qastaya bidaalika kafigaas waja allaahi tacaala wax kale aanay jirin xishood aanu jirin isagoo u awood waayey uunoo wixii karti u waayey aanay jirin eh waxa weeye isagoo dee ilaahay daraaddiina ula imanaya imtisaalka falow tarakahu haddii uu kaba tago linaxwi khawfin cabsi daraaddeed min makhluuqin makhluuq uu ka cabsanayo wixii isaga daayay haddaan khawfkaasi jirin waa ku dhici lahaa aw xayaain xishood uu xishooday uu dad ka xishoonayo ayuu wixii uga dheeraadu uga tegay laakiin haddaana xishoodkaasi maanta jirin wixii uu samayn lahaa aw riyaan amase aw riyaain linaxwi riyaain waaye istustus baabuu ugaba tegay oo waxa weeyaan linaxwi riyaa-in aw cajin oo isagii baaba isle dee ha lagu qaato ruux markaa taqiya ruux ilaahay ka cabsada ruux waraco taasu uga tegayaa dadkii wujaanibkaa isku tustusun weeye istustus yaan la dareeminba aw cajin ama awood daro wixii uu kari waayo siibuu uba daayey haddaba tarkigaas hadduu saa yihi horta saliima min alism dee ina kol haddaan la samayn dembigu wuxuu ka imanayay waxaan samayntiisa wixii muu samayn dembigii ka imanaya ficilkan oo la sameeyo ama waxa nahyigoo lagu dhaco uu ka badbaaday liannahu lam yartakib xaraaman wax xaraama muu samayn oo xaaraamtii kumuu dhicin oo lamu iman bal wuxuu uga tegay wax kalaba haba ahaadeen walaakin la ajra lahu wax ajri oo isaga u sugnaanaya ma jirto oo ajri kama helayo ka tagaas liannahu lam yaqsid waja allaahi bitarki lilxaraam liannahu isagu lam yaqsid umuu qastinoo oo lama jeey wajalaahi ilaahay daraaddii iyo wejigii bitarki ka tagan uu ka tegayo lixaraami xaraamta ulamuu jeedina wax kale ugaba tegay waanay dhici kartaa ismi inuu yimaado hadduu markii hore macsiyo kuba hamiyey oo hamigii macsiyo uu jiray laakiin bal uu uga tegay dee bal masalan ama aj isagoo dee samayn lahaa xishoodkan ugaba tegayo waxyaalo qaarkood indee hamiga macsiyada uu ku hamisan yahay ama casmigaa uu goostay ee laakiin umuurtan kale uuna uu imika u fulin waayey taas ismi uu kuba mutay jaanibkaasi way dhacaysaa casmi way dhici kartaa ee laakiin ficilka wixii ka dhaalanayay waa ka badbaadayaa bal xagga hoosena wuxuu sheegayaa barhkood inay yidhaaheen waa dambaabayaa kol haddii makhluuq cabsidii uu ka horreysiiyey ilaahay subxaanahu watacaala dee khawfkiisii uu kaba horreysiiyey bal meelooyin halkaa mawduuca lagaga hadlayna waa ka xagga hoose idin tilmaamay kitaabka majmuuc ulfataawa waxaan filaya de waa markaa haddii ninkaan aragna waa maqlayo waa fataawihii sheekh taqiyudiin ibnu taymiya lagu ururiyey oo waa kitaab weyn dee fatwihii soo badnaa oo ilaa toddobiyo soddon mujalad walowlaba ay faharis yihiin kaas baa lagu ururiyey iyadoo loo qeybiyey dee san abwaabtii fiqigu ay kuba sugan tahay oo xataa usuulku dee jusba uu qaato ay kuba sugan tahay waxyaalihii kale ama usuul udiin laguba tirinayey laba mujalad oo tobnaad iyo koob iyo tobnaad mujaladkan tobnaad waa tasawuf iyo ka ku xigaaba koob iyo tobnaadku waa sulukyaha kuba magacaabay de waa jaanibkaasoo labadaa mujalad uu ka hadlaa laba mujaladoo waaweynna weeye bal markaa taasba weeyana wuxuu leeyahay mujaladka afar iyo tobnaad waxaan filaya se tafsiiriya inuu kuba dhow yahay mabxas nafiisa xawla hada almawduuc adugu ayuu kagaba hadlay ama kitaabkan kale nasrulwuruud kaas baan uga jeedaa inaan idiin sheego kitaabku yahay waa kitaab nadmiye oo jamculjawaamica lagu nadmiyey oo maraaqi sucuud la yidhaaho oo adigu shanqiidiya ninkii dalcatulwaarka lahaa matnigaa lahaa ayaa leh waana kun bayd weeye ama kun iyo hal baydbe kitaabkaas baa la sharax uu leeyahay ay tahay oo nasrulwuruud kollay sheekha kitaab kale isagu nashrulbunuud buu ku sharaxo waa la madbaceeyey ama nasrulwuruud sheekhan kitaabkan isna reer dee shanaaqidada kaba mid ahaa ee caalimka ahaa ee adwaaulbayaan leh tafsiirkan iyo kaas baa ku sharaxay kitaabka nasrulbunuud walow qeyb malaa waanuu dhammayni ay jirto mooyi waxa dee sababta keentay laakiin qeyb hore oo iyadna aanu sharxin oo nin kale uu kordhiya ay jirto o sharaxiisa kuba daro laakiin dee way isku jiraan uune bal xagga hore iyo xagga dambe wax markaa aanu sheekhu kaba sharxin ay jirtay marka nasrulwuruud waa kitaab dee laba juz hadduu ku madbacaysanay qaaliban waa mujalad keliyay ku madbaceeyaane bal kitaabkaasi wey ayuu leeyahay halkaa walow dee meeshaas wax weyn oo saas oo bal imakaan idhaahno waa arrin weyn oo intan wax weyn sii dhaafinaysa aanan hal meesha ku arag halkan uu tilmaamayo wa ama faacilulmuxarami ruuxii xaaraamta sameeyey kaasi waa tarkigay hayde xukumkii baan weli ku jirnaaye xaaraamta kii sameeyey ee ku dhacay bilaa cudrin cudurdaar la-aan ugu dhacay oo dee ruuxii nisyaan iyo ikraah iyo waxyaala uguba dhaca taasi waa baab kaleo waa cudmacduur ee laakiin isagoo wax cudurdaara aan lahayn xaaraamtii sameeyey fa huwa mustaxiqun lilciqaabi kaasi wuxuu mutay ciqaab buu mudanaya walaa yalzamu laakiin ma kama laasimayo oo taxaququhu ciqaabtii inay xaqiiqowdo oo ruuxii ciqaabtii lagu fuliyo kama laasimayso fa huwa isagu markaa taxta almashii'ati mashii'ada ilaahi subxaanahu watacaala buu hoosteeda kuba sugnaanaya oo ciqaab buu mutayo waa la ciqaabayaa farqa u dhaxeeya horea halkii waajibka uu inoogu soo sheegay ciqaab buu mutay waxay ka dhigan tahay dee ficilkaa uu sameeyey laysuba diidee wax cudurdaara aanu lahayn jasahiisu waa in loo ciqaabo taas baa abaalkiisu yahay ee laakiin markay noqoto wixii in la fuliyo oo ruuxii in ciqaab la ciqaabayna waa la ciqaabayaana wuxuu noqonayaa isagii bay ciqaabtu ilowba ilow kuba dhacaysaao laba ciqaabayaaye taasdee umuuraa jiro oo macsiyadii iyadoo la helay iyo samaynteedii la helay ayaa waxyaalo waciidkan ah ruuxu ciqaab buu mudanaya hor joogsanayo mawaanicdii waciidkaa iman kara markan ciqaabtu ay fulaysaana waa marka aan wixii mawaanicda ahaa ee waciidkani inuu fulo hor joogsanaya aanay meesha jirin ay kaba mid tahay dee cafi ilaahay subxaana watacaala kaba dhaafo kol haddaanu wuxuu gaadhin kufri aanu gaadhin oo kale shafaaco lagagaba dhaafo acmaal saalixaad oo badanuu lahaa lagagaba dhaafo masaa'ib isag iyo waxyaalahaas kafaaro uba noqotay lagagaba dhaafo umuuraa iman kara haddaba inciqaab waa mutayo ficilkan waa ku mudanayaaye laakiin ciqaabtii inay fuusho oo ay xaqiiqowdo waa kama dhalanayso kama laasimayso ee ama way xaqiiqoobi kartaa haddii ilaahay subxaana watacaala aanu kaba dhaafin dee kolkolna dhaafidaasaabuu laba kulmayaayo isagoo dee wixi ay kaba dhaceen kol haddaanu kufri xaddii aanu waxani gaadhsiisnayn ayaaba laga dhaafayaa oo ciqaabtii uu kaba badbaadayaa wataqadama alkalaamu calaa dalika fi baabi lwaajibi hadalka arrinkan waa intan xaggan taxaquqa iyo dee hadalkeeda waxaynu ku soo marru inoogu soo horomaray baabkii waajibka wayusama almuxaramu maxduuran kamaa cabara bihi lmusanifu oo muxaramkii maxduurna waa la yidhah dee kii badnaa waa muxaram lafdiga iyo xaraam iyo maxduur iyo muxaram waa isla macno qowluhu wاlmakruuhu maa yusaabu calaa tarkihi walaa yucaaqabu calaa ficlihi haddaba maatinka ama saaxib almatin qowlkiisa uu yihi musanifka wاlmakruuhu makruuhu maa yusaabu waxaa la abaal marinayo oo waa faacilkii markaa taarigiisiya calaa tarkihi katagiisa layskaba abaal marinayo oo dee wixii layska abaal marinayay kategi walaa yucaaqabu aan laysu ciqaabahayn oo calaa ficlihi samayntiisa la sameeyo aan laysu ciqaabayn oo ruuxii sameeye aan loo ciqaabahayn kaas baa makruh la yidhaha qowlkiisa haddaba uu taa yidhi hada huwa alkhaamisu hada hada alkhaamisu waa kii shanaad ee min alaxkaami atakliifiyati axkaamtii takliifigayd kaba mid ahaydba wa huwa almakruuhu wa huwa luqatan makruuhu xagga luqada ismu mafcuulin waa ismu mafcuul mushtaqun oo ficilkii dee kariha waxa weeyaan ismigii markaas dee bal ficilkaas ismigiisa mafcuul ayaa makruuh noqonaya mushtaqun waxaana laga soo jeexday oo laga soo dhambashay min alkaraahati karaaho wahiya karaahaduna albuqdu necbaansho weeye waa nacaybkii falmakruuhu makruuhu bimacna almubqadi waa wixii la nacayay taas buu macnihiisa yahay biwasni ismi lmafcuuli kan dambana wa istilaaxan xagga istilaaxa taasi waa macnihii luqadee ma dalaba sharcu sharcigu wixii uu dalbay weeye tarkahu ka tegiisa laga tago dalaban dalab gayra jaazimin intan buu ku kala duwan yahin xaaraamtii aan mid go-an ahayn jaazim aan ahayn oo dee ruuxii ilowba ilow ka tag oo la laaziminaya aanay jirinee ka tag baa la leeyahay saasaa mudan saasaa ka fiican laakiin haddii uu kuba dhaco waatan aanay ciqaabi kaba ratimayn saa daraaddeed bay barhkood uga cabiraan halkan walo dee istilaaxooda dee ay markaa makruh tacriifaadkooda haddii aan silaa ururiya dee dhowr iyo toban tacriif ay noo soo bixi karaan midba waa cibaaraadsa ku dhow dhow uune dee waxa weeyaan maa tarkuhu awlaa min ficli waa waxaa samayn ka tegiisa laga tagaa uu ka roon yahay samayntiisa la sameeyo oo macnaha ficilkii samayntii la samayn lahaa ayaa waxa ka mudan ka roon dee waxa weeyaan iyadoo laga tago barhkood baa taa kuba tacriifiyey waayo dalabkii baan jaazim ahayn wadalika kaliltifaati fi salaati salaadii dhexdeedii oo la daymoodo biraqabati raqabo oo wuxuu jirday luquntiisiiba uu ruuxu duwo oo uu leexiyo isagoo waxdeeyo isagoo salaad ku jira kollay biraqa iltifaat waxaana ugu daysan oo biraqabati oo keliya uu yidhi haddii dee waxa weeyaan luquntiisii waa caadi halkiisiibaa buu eegaya ama hortiisii ama taasun buu eegaya ama deetaa isha ayaa dee ishiisii ayuu dee waa laxdi iyo taasoo u milicsaday il ahaanoo ujeeddadu ishiisii baanu dee ama ha noqoto xaggiisa midig ama xaggiisa bidix iyadoo luquntiisu aanay dee isbedelin oonay ina dhaqaaqinoo sideedii iyo si uu kuba sugan yahay taas buu leeyahay dee iltifaatka caynkan ee kii karahada ahaa ee rasuulku halakada kaba cabiray taas ma aha ee waa aliltifaat biraqaba ayaa kaa halakada ah taas ama ikhtilaasun yakhtalisu shaydaanu min salaati alcabdi uu rasuulku yidhi noqonayo tan buu raqabada u qeydaya iyo walakdi wa kal akhdi qaadashadii iyo walicdaai bixintii bishimaal bidix wax lagu bixiyo oo inuu ruuxu gacantiisii bidix wax ku qaato ama uu wax cid ugu dhiibo taasoo kale waa dee laysu diiday laakiin dalabku jaazim ma aha oo haddii dee ficilkii uu kuba dhaco ruuxii ciqaabi ugu iman mayso waalqayd alawalu qeydka hore ee ah tarkahu liikhraaji maa taqadama fi lmaxduur wixii aynu ku soo marray xaggii maxduurkii qeydkaasi saarayay ayay saarintiisa ama saarit saaritaankiisa u sugnaatay maa taqadama fi lmaxduurna waa cibaaradiisan liikhraaji alwaajibi walmanduubi walmubaaxi taas weeye waxaynu markii hore soo aragnay haddaba qeydkan ah tarkahu waxay saaraysaa waajibkii iyo manduubkii iyo mubaaxii oo dee iyaga ayn waxa weeyaan tarkigooda lama dalbin labada hore ficilkooda la dalbay mubaaxana tarkigiisa lama dalbin si aan ficilkiisaba loo dalbin walqayd athaani qeydka labaad ee ah gayra jaazimin taasi dalaban kayra jaazimin liikhraaji lmaxduuri maxduurkii makaan kaba soo baxnay si dee mid kastaaba xaqi uu yeesho xaqiiqo gaara oo isaga gaar ahaantiis dee xukum gaarana uu yeesho uga socmo kii kale ayay umuurahan u dabdiyeen qeydkana wuxuu saaraya xaaraamtii walmakruuhu haddaba makruuha yusaabu waa la abaal marinayaa taarikuhu kii ka tegay imtisaalan imtisaal ugaba tegay oo waxaan dee laga roonaa ayuu iska daayey wuxuu uga tegayna imtihaal ajri buu kaba helayaa bal mihaalkan uu inoo sheegay alakdu aw alicdaau bishimaal oo kale ruux dee gacantiisii bidix wax ku hayay oo ruux u dhiibayey oo dee markaa iyadoo dee uu xusuusan yahay nahyiga meesha yimi gacantii ka soo wareejiyey oo tii midig markaas waxa weeyaan ugu dhiibay oo markaa ka tegey bidixdii inuu ugu dhiibo isagoo wuxuu uga tegayena ay tahay dee arrintan uu milicsanayay imtisaalkan ajrigiyo sawaabkii buu kaba heli walaa yucaaqab faaciluhu laakiin dee wixii xaaraam xaddii may gaadhine kii sameeye ku dhacay lama ciqaabayo makruuhii intaasu kaba baxay marka la eego tacriifkii iyo taas ee laakiin halkan waxyaalo fawaa'id kaliu inoogu sheegaya isaga kuba tacalluqsan oo dee uu yar dheerayn doonaa marka wuxuu yidhi waclam waxaad ogaataa ana lilmakruuhi makruuha waxa u sugnaaday halaaثata isطilaaxaati cinda alculamaa'i oo makruuha waxa u sugnaaday saddex istilaax buu culimada agtooda ku leeyahy macnaa dee waxa weya marka la eego tacriifkan usuuliyiinta ay noogu tacriifiyeen halkan ku hayna waa istilaaxaadka mid ka mid ah istilaaxaad kalena waa leeyahay oo laba aw inoo sheegi doono haddaba dee ruuxuna haddaanu waxyaalahan kala soocin oonu weliba istilaax kastaba meeshiisiiyo markii loo jeeday iyo dee kolley qara-intiiyo ama dee ayuu kaba qaadanayaani aanu dee sidiisii ugu fasirin kol waxa imanaya ikhtilaad iyo labsibaa xaggii axkaamta iman kol waxaan dee macnahan lahayn buu macnahan keliya uu haysto inuu kuba xambaaraya taasna dee waxyaale maxduura ama akhdaa waaweyn baaba kolkol kaba ratimi karta haddaba tii buu inoo bayaaminaya sheekhu raximahla xafidahu llahu tacaala oo wuxuu yidhi saddex istilaax buu culimada agtooda ku leeyahay alawalu ka hore maa nuhiya canhu nahya tanziihin waa kan aan hayno markaa maa nuhiya canhu wixii layskaba nahiyey weeye nahya tanziihin nahyi aan nahya taxriim ahayn ee nahya tanziiha fogeynu nahyigeedoo leeyahy war inaad ka tagtaan baa idiin roon oo iyadoo ruuxu waxa naftiisii ka dhowro samayntiisa u kaba ilaaliyo ayaa dee ka fiican kana mudan oo ugana habboon inuu wixii sameeyo wahuwa maa taqadama tacriifuhu nahyu tansiihu waa kan imika aan karaahada ku soo aragnay ee laynoo tacriifiyey ee uu bal markaa matingana ay kuba sugan tahay maa yusaabu calaa tarkihi walaa yucaaqabu calaa ficlih dee ka tarka dalabkan layska dalbay in laga tago nahyi weeye nahyigaasi ma ahayn xad taxriim ma gaadhsiinayna waa xad tansiihun buu ahaa lianna alaxkaama arbacatun axkaamtii markuu mubaaxa saaro weeye mubaaxa markuu saaro afar baa soo hadhaya axkaamtii afar weeye wa kullu waaxidin mid kasta oo afartaa kaba midana waa waajibkii iyo manduubkii maxduurkii ama xaaraamtii iyo karaahadii ama dee makruuhii iyo muxaramkii afartaa weeye haddaba mid kasta oo afartooda ka mid ah qad khusa waxaa lagu khaas yeelay bismin magaca qalaba u caleyhi u qaalib noqday eeg maxduurkiina wuxuu leeyahay ism isaga u qaaliba dee waa kaa xaqiiqadiis iyo xaddiisna ay ka soocantahay kuwii kale karaahadna makruuhina waa saas oo kale waajib iyo mandubna waa saas oo kale oo mid kastaba afartii wuxuu leeyahay horta magac isaga u qaalib noqday oo dee bal markaa u qaalib noq magaca u qaalib noqdayna dee xaqiiqadiisii ama xaddiisu waxay ahayd buu waxani laqab u yahay oo markaa laguma garanayaa lagana fahmaya oo taas fa yanbaqii markaa waxa aboon kalo haddii arrintu taa tahay أن المكروه مكروه إdا طلق hadii la طلاaqo ينصرف wuxuu ugadoomaya oo ku dhacaya إلى مسمaه wixii dee isaga xaqiiqadiisa ama ismiga uu qaalib noqday wixii u qaalib noqday ee ahaa ma dلب الشhaarcu tarkw dلبا غayra jaaزم ama waxaa nahyay تنزيهun laysugu diiday ee laysagaba nahyey ayuunbuu kuba dhacaya ugadoomaya duna غayrihi mima qad يستacmaل فيه isaga غayrkii waa de waxaa isagu uu waxa weeyaan musamihiisa ahaa wixii aan ahayn oo dee dhici karto axkaamihii kale ama saddexdii soo harhsanaa markaan afarun kaba dhigneen mubaaxa saarno dee waxa weeyaan wixii dee iyaga musamo uu ahaa wax hoos geli karo oo ay kaa iskaga mid noqon karaan kaa uma sarfoomayo ee wixii musamihiisa ahaa ayuunbuu u sarfoomaya oo mima qad yustacmalu fiih duuna hayrihi isaga hayrkii kaa musamihiisa hayrkii duunkii oo mima yustacmalu fiih wixii ay dhici karto qad yustacmalu fiih wixii ay suurtagal ahaydba in loo isticmaalo jidadiisa intani waxa weeyaan makruuhii istilaax hore waa kan usuuliyiinta aan ku hayno waa kan culimadu markay tacriifinayeen makruh ay kuba dhacay midha yidhahaan dee taasna wuxuu uu ku yar sii tacliiliyey uun axkaamahan afartaa way kala soocsoocan yihiin axkaamahan afartii way kala soocsoocan yihiin mid kastana wax gaara ayaa lagu tacriifiyey wax magacanna wuxuu leeyahay musame dee wa waxaan magacan ama xaqiiqo waxani magacuuba yahay haddaba marka makruuh aan idhaahno dee wuxuu ku dhacayaa kaa laynoo tacriifiya saddexdii kalena uu ka soocmayo ee kuma dhacaya sida dee labada nooce ama nooca kale inagu soo dhow wax noocyadii kale mid ka mida uun uu la mid noqdo taa kuma dhacayo uma gadoomaya haddii ama magacii marka la idlaaqo taas ee wuxuu ku dhacayaa horta kan axkaamaha kale uu ka duwan yahay xukum gooniya uu yahay oo axkaamaha mid kasta qasiim u noqonaya la simani aan hoos imanahayn balkaasi waa mid oo dee waa iyada marka san loo jeedo waa inaad garato laakiin kan baa ah in loo baraarugo dambe athani ka labaad alxaraamu iyadoo makruuh laga cabira waxaa loo jeeda uu yahay alxaraam wa huwa gaalibu idlaaqaati lmutaqadimiina raggii hore idlaaqooda ay karaaha idlaaqaan inta badan waa wixii kuba dhacayay ama wixii uba badnaa kalimaami axmed washaaficiy raximahum allahu tacaala oo wuxuu leeyahay raggaa hore aimadii ahaa karaha ay cabiraan akrahu bay kolkol ka cabiraan waxaas waa nacaya ama iyadoo ujeeddadoodu ay tahay waxani waa xaaraam aanay uga jeedin karaahada ama makruuhan ruuxu haddii uu laba yimaado aan dembi ugaba imanayn wax dembi kaba imanayo loo ciqaabayo haddii bal aan lagaba dhaafin ama ciqaabi ay kaba dhalanayso ayay karaaha kaba cabireen waliba axmed iyo de markaa taasi maxay keeni ruuxu inuu bal cibaaro kastoo iyaga ka soo fushay oo ay kaba cabireen akrahu kada oo kale akrahu kada inaanu markiiba ku xambaarin oonu ku fasirin makruuhan aan hayno waayo iyagu dee isticmaalaad kale u isticmaalayeen balkaasaaba aada u badnaa buu leeyaho isticmaalkooda u badnaa ee bal horta hubsado waxaan karaahadani maxaaraan bay uga jeedaan oo tii dee hadalkoodii kuwa soo noqnoqonaysaya mise karaahadan imaka aninamka aan kaba soo baxnay laynoo tacriifiyay ugaba jeedan intaa la yskaba hubsada waa shay aada u muhima waayo waxay dee xaaraam uga jeedeen haddii karaahadan lagu fasiro agtoodina waxaani xaaraam ku ahaa khalal kaa weyn iyo qalad kaa weyn baa la gelaya ama khada weyn baa laguba dhacaya marka maxay taa ugaba cabirayeen waa kan inoo sheegay xaysu meeloo yucabiruuna way cabiri jireen ama raggaasi way cabirayeen can ilxaraami xaaraamtii bilafdi lkaraahati karaaha lafdigeed bay wax xaaraama kaba cabirayeen maxay ugaba cabirayeen waa tawarucan xalaalmira daraaddeed iyo waxadare digtooni ay ka digtoon yihiin oo iskaba ilaalinayaan min alwuquuci dhicid ay ku dhacaan fi nahyi nahyin can ilqowli qowl lagu qowlo haadaa xalaalun wahadaa xaraamun dee aayaddaa suuratu naxliisay tilmaamaysay nahyintaa la yskaba nahiyayey in lagu qowlo waxani waa xalaal waxana waa xaraam waxaan hagaag ruuxu u hubin waxaan daliilkiisu caddayn taasi isagaba dhowraya oo dee wuxuu hadduu xaaraam naskii shaarica kuyo shaarici uu nas ahaan u caddeeyey taa iskamay dhowrahayn laakiin umuuraha kale ee ixtimaal daliilkii ku iman karo ixtimaal daliilkii ku iman karo iyagoo hadda xaaraam iyagii qaba ayay haddana ka cabirayeen karaaha kaba cabirayeen wixiina xaaraan bay u jeedaan laakiin waa iska dhowrid ay iska dhowrayaan waxana xaaraam ah kol haddaan burhaan iyo xujo cad oo sariix meesha kuwii aanay jirin bal markaa laakiin dee haddaba haddii iyagoo karaaha ka cabiray xaaraamna ay ula jeedeen waxay uga tegeenna tan ahayd adigii aada intaad soo qaaday istilaaxoodii aanad hubsan bee aad ka cabirto un karaaha kaba cabirto dee maxduur iyo mafaasid baa kaba dhalan bal markaa haddaba taasna bal isticmaalkaasna waa isticmaal jiree ruuxa ay tahay weliba aimada hore hadalkooda markay ku timaado inuu u baraarugu iska hubsado waa min alwquuci fi nahyi can lqowli hada xalaal wahada xaraam liqowlihi tacala walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu calى اllahi اlkadiba in aladiina yaftaruuna calى اllahi اlkadiba bal waxa weeye aayaddaas kolley tafsiirkeeduna laabankeedu waa muhim baabu u yahay oo ruux waxyaalahan dadku ay la soo degdegayaan ee umuuro wax xaraam ay laba soo degdegayaan kolley waa dee wax nahyi shamlinaya waaba kan iftiraac cala allahi ilkadib ilaahay subxaanahu watacaala kaba cabiray ama taasuu kuba idlaaqay wixii xaaraam la odhanayay wixii waa inuu nas dee cad aada u hayso ama dee wax daliil adag loo hayo laakiin in layska idhaahun waa xaaraam iyo waa xalaalun waxaan la hubin oo had iyo goorna dee dadkaas waxa weeyaan ama fatwada laba soo degdega ama macrifadooda iyaday kooban tahay un doonaya haddana in ama dee hadal ay maqleen un ha noqoto ama wax kale dee ay waxyaala iska sheeg sheegaan ayay umuurahani kuwa badan yihin oy kaba dhacayaane dee khatartaa weyn baa kuba sugan oo san bay iyagu haddaba isaga dhowrayeen waa si aanay halkaa aayadan aanay dee nahyigan ay dadka kaba nahiyaysay in la yidhaha hadaa xalaalun wahadaa xaraamun aanay ugaba dhicin walaakina kaiiran taasi haba jirtee in badan oo min almutaakhiriina culimadii dambe ka mid i iyagoo istilaaxan ka haafil ah khaliduu way gefeenoo calaa aimatihim waa imaamyadoodii ama barhkood xanaabilada haba noqdeen iyagoo hadalkaa imaamka fasiri ama shaaficiyadii haba noqdeen hadalkii imaamka ee karaaha u kaba cabiray iyagoo dee fasiraya ama wixii uu karaaho kaba cabiray imaamyadoodii bay ku gafeenoo fafasaruu waxay ku fasireen lafdalkaraahati karaahada lafdigiisii fii kalaamihim hadalkooda ku soo aroortay bikaraahati tansiih karaahadan karaahatu tansiih bay kuba fasireen wa haadaa kaasna oo ah tansiih inay uga jeedaan lam turidu la'imatu imaamyadu umay jeedin kaa bal markaa shaafici xaggiisa waxba kamuu soo qaadin axmed buu amhilo kaba soo qaadaya intaanaan tan ka bixina kolley marka la ega xanafiyada oo kale karaahada markay kaba cabirayaan iyaguna kolley istilaax gaaray leeyihiin oo wixii ma xaaraamta ahaa hadduu daliil qadciya ku sugnaado xaaraan bay kaba cabiraan ama muxaram iyo maxduur iyo haddii daliilku uu yahay daliil daniya sia dee markaa akhbaartii axaadka oo kale bal iyaga agtooda waa tafriiqadii iyaga agtooda kuba sugnayd ee daliilkii marka la eego daliil qadciya aanu ahayn taasoo kalena karahay ka cabiraan karahata taxriim bay kaba cabiraan wixii taa kuba sugnaaday marka wuxu uhi wamin kalaami limaami axmed raximah اllahu tacaala waxaa kaba mid ah hadaladiisii akrahu اlmutcata wالsalaata fi lmaqaabir akrahu waxaan ka nacaya akrahu almutcata mutcada mutcada waa waxaan meher shardiga la idhaah waa meher ama guur mudaysan oo wakti lah oo dee laba ay ku heshinayeen muddo yaroo kooban inay isqabaan oo kale shareecadiina waa xaaraam ayay kuba tahay wuxuu ka cabiray mutcadii buu karaaha kaba cabiray wsalaata fi lmaqaabir iyo xabaalaha dhexdooda oo lagu tukado salaad iyadana nahyigii baa kuba yimi haddaba wahuma muxaramaan karaahana u kaba cabire marka halkan oo kale haddii la yidhaha imaam axmed wuxuu qabaa waxyaalahan inay karaaha yihiin waa qalad dee isaga iyo khada weyn bay noqonaysaa wa fii mukhtasari lkhiraqiyi ninkaa khiraqi la yidhaah ama imaamkaa khiraqi la yidhaaho kitaabkiisa matniga ee mukhtasarka ah waxaa kuba sugan khiraqigu waa imaam macruuf ahaa oo xanaabilada xaggeedana a'imadooda waaweyn ahaa raggii bal masale eego mutuuntan koob kooban ee axkaamtana laguma soo ururiyey taas qolooyinkiyadii dee raggii uguba horreeyey xagga ta'liiftoodana ahaayo cumar ibn alxusein ibnibni cabdilaahi baa la yidhaahayo wuxuu leeyahay kitaabkan weyn ee shahiirka ee muqniga la yidhaahee ibnu qudaama leeyahay maaha muqnigii dee khadiib ee muqnigan ibnu qudaama leeyahe weyn dee kitaab aada u weyn oo marka la eegana dee madhabtaasa loo nisbeeye laakiin waa fiqiga muqaarinka ah oo madhabaha kalena way ku sugan yihiin oo kutubta waaweyn ee islaamka ama kuwooda ugu mudan buu kaba mid yahay ibnu qudaama sharaxa leh waa ka kaba soo naqlinaya matin yar buu sharxayaa kitaabka aada u fara badan matin yaroo kooban buu kuba sharxay matnigaas kooban ayuu sheekha la yahay khiraqi nisbadana waa nisbatun ila alkhiraq ama dee waa jamcu khirqatino waa dharkiiyo waxaa ha iibiyo ama dee si kaleo nisbad ha ugu timaadee waa siyaabtiiyo khiraqdiyo waxaas nisbadeed oo khiraqi baa la idhaha haddaba in mukhtasarkii iyo matnigiisaas buu leeyahay waxaa kuba sugnaa wayukrahu waa sa ku sugan matnigaas an yutawada'a waxaa la karhay in lagu weysaysto fii aaniyati dahabi waalfidati dahabka iyo fidada weelkooda in lagu weysaysto waqaala bnu qudaamata ina qudaama waa imaamkan shahiirka ah waloo dee nin kale oo u adeeryaho isaguna matnigan uu sharxay oo sharxa kabiirkaa nin kale isna waa madbuucun kolba labada sharaxa kabiirka iyo muqniga dabcaadkii hore la wada madbaceeyo la odhan jirayba dee markaa dee labadu waa laba sharaxune waa sharxu bnay qudaama oo kale ilmo qudaamo sharaxyadoodii lakiin waa laba nin oo isu adeeraan ibnu qudaama ayaa wuxuu yihi waa imaamkaas macruufka abu moxamed cabdillaahi bni moxamed cabdillaahi bni axmed baan ujeedaa araada bilkaraahati ataxriim karaahadan wayukrahu wuxuu ula jeedaa waa muqnigii cibaaradiisiiye ataxriim xaaraamnimo walaa aclamu fiihi khilaafan khilaaf a'imada dhexdooda aba maha madhabta ee waa a'imada dhexdoodaba in weelalkaas dee in la isticmaalo lagu weysaysto xaaraamnimadkeed khilaafka kuma ogi karaahana uu kaba cabire wadalika kaasna waxa weeyaan waa liqiyaami daliil cala taxriim daliil baa meeshii jira cadaynaya taxriimkiiwa ama idaa warada hadduu soo arro taasi bal waa marka kolkool dee ujeeddada ay leedahay laakiin haddii la idlaaqo qariino kale aan lahayn maha macnuu markastoon ama axmed ama shaafici oo kale karaaha ka cabireen inaan la soo boodnano waa xaaraamo xaaraan bay uga jeedaan taasna maaha ee waxa weeyaanuun dee in mar kastaba lagu xambaaro waxa weeyaanun karaahata tansiiban meesha oo wakti kastana laguma xambaarayo karaahata taxriim inay ujeedaan oo karaahadan kaleba way isticmaaleen taasna waxay keenaysaa bal masaladan dee in layska hubsado on lala degdegine wixii bal imaamkani uu qabay iyo waxay adila keenaysa la hubsado taa lagu fasiro marka tiibuu wuxuu leeyahay ama idaa warada hadduu soo arooro lafdulkaraahati karaahada lafdigeedu fii kalaami limaami axmeda imaamkan axmed hadalkiisa uu ku soo arooro min gayri an yadulla isagoon tilmaamin oonu ina tusin daliilun daliil min khaarijin isagoo waxdee ka baxsan kalaamka weeye waa daliil khaarijiye calaa iraadati taxriim taxriim ujeedadeed xaaraamnimo awi tansiihi tansiix ujeedadii oo inuu xaaraam ula jeeday ama tansiih ula jeeday wax daliiloo khaariji oo ina tusayaana aanu jirin faqiil markaa maxaa la yeeli hadalkii maxaa lagu xambaaray qariino kalena ma hayno wax daliilo oo ina tusayo wixii uu jeedayna ma jiro faqiila waxaa la yidhi yuxmalu calaa karaahati taxriim taasaa lagu xambaarayaa barhkood baa yidhi waqiila waxaa la yidhi calaa karaahati tansiih maye xaaladii dee karaahadu ay ahaan jirtaa lagu xambaari oo karaahatu tansiih baa lagu xambaaraya waana madhabta xanaabiladu ka hadlaya wa huwa qowl duufiyi ninka duufi la yidhaaho ama nisbadiisu ay tahay qowlkii weeye kolley ninkana waa nin dee madhabtaasna ah walo kolkol dee waxa weeye umuuro leeyo iyo ama waxyaalo xagga ama afkaar iyo kolkol ay isaga yar fogeeyaan laakiin waa duufi oo nin sulaymaan ibnu cabdilqawi la yidhaah weeyaan oo wuxuu sharxay horta may ikhtisaariyey dee kutub kalena waa leeyahay malaa waxyaalihiisa hadalka badan keenayna waa maslaxada naska miyaa laga horreysiin karaa iyo arbiciinka nawowi markuu sharxay waa nin mutaqadim oo nawowi ixsaasa kama dambeyn waayo toddoba boqol iyo dhowr iyo tobankii baabu dhintay shan iyo toban ama lix iyo tobankii ayuu dee bal markaa maslaxa xadiis axaadiisa arbiciinka ka mida ayay malaa risaalo gaarana way kaba dhigeen dee kitaabkiisna markii dambe laba madbuceeye ayuu xagga maslaxada iyo waxyaalahaasi oo dee markaa arrintuona ay noqotay si wax naskiiba lagaba horreysiinayo bal laakiin wuxuu leeyahay kitaabkan rawdaha la yidhaaha ee ibnu qudaamaha hore leeyahay ee kitaabkan khazaaliya almustasfa uu kusoo gaabiyey kitaabkaas rawdat naadir la yidhaaha ee usuulka ayuu ikhtisaariyey bulbul buu ku magacaabayba ikhtisaarkiisana wuu sharxay oo sharxu bal markaa mukhtasari rawda cunwaankaasi ku madbacaysan yahay saddex mujalad welibana waa sharax kolley qayima ama abwaabtiisa iyo meelaha masaa-ishiisa dee mufiid ku ah ikhtisaarkiisa iyo sharxiisuba waana saddex mujalad buu ku madbacaysan yahay ninkaasi waa sulaymaan ibnu cabdilqawi ayaa muxuu yihi isagu leeyahay kol haddii dee aan qariina jirin daliil kale jirin waxaan ku xambaaraynaa karaahata tansiih qaala fii sharxi lkowkab ilmunir maalin dhawid baan kan kaba soo hadalay wakhtaarahu aktaru asxaab waa xanaabiladu ujeedaa intooda badanna taasay doortay in karaahada caadiga ah ee tansiiha lagu xambaaro wa min dalika qowl limaam axmed baa kaba mida raximah llah akrahu nafka fi dacaami cuntada in la afuufo oo cuntadii uu cunayo ruuxuu afuufo taas waan karhayaa waidmaan alaxmi hilibkiina in had iyo goor la laasimu ruuxu malaa cumar ibnu khadaab baa kolkoltaa dadka u diidi jiray ee uu dee joogto un loo cuno iyo walkhubsi lkibaar oo nooc malaa yar in dee dayibaadkii iyo waxyaalaha tamatuc bidayiba adiguna nooc israaf bay malaa ku yar tirinaya ama nooc dee waxa weeyaan kolley taasna waa nacaya haddaba cibaaradaasuu kaba cabira karaata dalika litansiih umuurani xaaraan ma aha ee waa tansiih karaahadeed wallahu aclam laba isilaax baan soo aragnay whaaliu min alisilaaxaati kii saddexaad ee isilaaxaadka kaba mida fii lafdi makruhi lafdigan makruha waa tarku lwlaa wixii mudnaa oo laga tago eeg waa adigu sii roonayd oo ruuxu uu kaba tago kaasna waa waxay kaba cabiraan khilaafu lwlaa khilaafu lawlaa kaba cabiraan waa xadka uu ka hooseeya markaa martaba ahaan in bal marka la eega makruhi kaas baa idlaaqa saddexaad ee karaahada ay kaba cabiraan u yahy wahaada ka tarku اlawlaa ama khilaaf اlawlaa kaasaaba ka sii badan eh ahmalahu jumhuur اlusuuliyiina usuuliyiinta jumhuurtooda way ihmaaliyeen oo ujeedadu culamaa اlusuul markay karaahada ka hadlayeen karaahatu tansiih iyo karaahatu taxriim way ka hadleen laakiin khilaaf ulawlo kamabay hadlin khilaaf ulawlo kamabay hadlin wadakarahu lfuqahaa laakiin fuqahadii kale ayaa sheegay ee furuucda ayaa sheegay wa huwa waasidat bayna alkaraahati walibaaxa wuxuu udhaxeeya oo waxa weeyaan haddii dee karaahadii caadiga ahayd ibaaxadii iyo xaraamtii waasida udhaxaysa ay ahayd khilaaf ulawlana karaahadii iyo makruuhii iyo wixii mubaaxaabuu wax u dhaxeeye yahay laakiin sidee lagu tacriifin waa kan inoo sheegaya tacriifkana bal in dee la qabta waayo waa hadiyo goor khilaaf ulawla furuucdii bay kusoo noqnoqonaysaa waxaase waa khilaaf ulawla maxaan kaga saaraynaa xagga tacriif aanan kaga farqinaynaa makruuhii bal tacriifkan ayaa mudan oo dee kolle aimada kutubtooda ay kuba soo sheegaan bal kutubtooda cadi ama fiqiga markay tan kaba hadlayaan bal kutub aan fiqayn nawowi oo kale adkaarkiisa meelo marka uu dee rasuulki ilaahay ama ambiyada cid aan ahayn salliga laguma saliyayo kaba hadlayay oo kale iyo bal istiqlaal ahaan in loogu saliya waxyaalaha kuba tacalluqsan iyo waa soo qaadaan haddaba walfarqu bayna almakruhi wa khilaaf alawlaa farqiga udhaxeeya almakruh iyo khilaaf alawlaa waxa weeye ana maa warada wixii uu soo arooray fiihi isaga dhexdii nahyu nahyi maqsuudun loo jeeday waa nahyi maqsuudi wixii uu ku soo arooray yuqaalu fiihi waxaa la odhanayaa makruuhun kamaa taqadama sida inoo soo hore maray wamaa laysa fiihi wixii aanu kuba sugnaanin nahyu nahyi maqsuudun maqsuudi wixii aanu kuba soo aroorina yuqaalu fiihi waxaa la odhanayaa khilaafu lawlaa khilaafu lawlaa la odhan waa intan bay inoo kala farqiyeen hadalkiisana waan si yar eegi doonaa bal hadalka sarkashinaha insha allahu tacaala waan arki doonaaye waxa ay tahay wuxuu leeyahay wixii nahyi toosi ama maqsuudi uu yimi masalan waa cibaaro sariixo ah oo waxaa ha samaynina ayaa timi yaanu dee xaddii taxriimba gaadhin dalabkiisan tarkiga la dalbaya yaanu mid jaazima noqonin ama oo waxaa ha samaynina ama nahaytukum cankada baa timi heerkii dee saree taxriim gaadhayana wixii ma gaadhsiisna laakiin nahyigaa gaarka u yimi karaha laga cabiraya laakiin waxa nahyigu uu yahay un waxaan laasim ka qaadanay oo kale nahyi maqsuud oo usoo arooray aanu jirin iyada taa khilaaf lowla la odhanaya dee taasi waxay noqonsa dee wax inooga sii yar sheegi doono bal masalan waxyaalaha la ysfaray ama dee sunno ahaan la ysu faree mustaxabka ah sunnayaasha ah oo kale in lala yimaadaa layna faray laakiin katagood oo kale nahyi maqsuudi ku kuma iman laakiin in dee in laga tagaa aanay roonayn oo kale xaggan ka qaadanaynaa maxay noqonaysaa inay waataynu markaa way inoo dambaysaa matigana waan kuba soo aragnay markii hore shayga marka la isfaro amarkaasi wuxuu noqonayaa nahyi didkii layskaba nahiyaye jaanibkaasi laasimka ah maaha wax sariixa wax isaga loola yimi maaha waa wax laazima ayaan kaba qaadanaynaayo bal markaa halkaa waxaa la odhanaya khilaafu lowla masalan lugta midig imimka markaan soo gelayna masjidka inaan soo horreysiino dee ficilkii rasuulkana way ahayd aadaabtii masaajidkay kaba mid tahay taasi bal waa sunnihii oo kale laakiin in bidixdii oo kale soo horreysiinteeda uu ruuxu kuba soo galo inaan laga roon yahay oonay fiicnayn waxaan ka qaadanay dee adabta sunno ahayd laakiin nahyi toosa oo kuba yimi oo bidixda ha horreysiinina ama waa laydinka nahiyay bidixda inaan ku gashaan meeshii ma jiro marka maxaan ka qaadanaya katageedan iyo in dee markaa wixii aan la samayn adabkaa jiray ayay dee inay dadkii noqonaysaaye marka waxyaalaha caynkaasa ee wax mustaxab oo la ysfaray cagsigii ama didkii iyo katagiisa la odhanayo waa laga roonyay laakiin wax nahyo ku yimi aanu jirin taasay kaba cabireen khilaaf lol cibaarada macnaheedu horta taasay noqon oo waa wixii nahyi maqsuudi kuba yimi waa iyadoo la caddeey waa siduu dee kolleyna idaaxa yar aan leeyahay waa siduu lahaa waxa weeyaan imaam ulxarameyn matiga sheekh ale laakiin kumuu lahayn kitaab usuule kitaab fiqigu ku lahaa ama kitaabkiisan weyne nihaayat lmadlab la yidhaaho abwaab kitaabka aakhiradiisa ama kitaabu shahaadaat ayuu dee meelo la soo galeen oo dee tu kaba hadlay masalade bal markaa taas bay noqon sheekuna wixii uu inoo sii wado waan arki doonaa bal farqiga udhexeeya taasuu noqono wixii nahyi isaga maqsuudi kuba yimi oo dee sariixo waxaa iska daayay iyo waxaa waa laydinka nahiyeyna haddaanu xaaraam xaddii gaadhsiisayn waa taa ay karaahada ka cabireen wixii haddaan nahyi maqsuudoo kusoo arooray jirin ee amarkaa wax la ysfaray baa mustaxab ahaa cagsigii laga qaadanayo uun taasna khilaaf lawla yidhaahaan wamaa laysa fiihi nahyun maqsuudun yuqaalu fiihi khilaaf alawla walaa yuqaalu lama odhanayo makruuhun marka muxuu ihi katarki sunati duhri oo kale sunihii duhurka dee waa ruuxu marka aanu ka caadaysaneen marmar oo kale sunaha duhurka kategiisa maalan oo wuxuu leeyahay sunihii duhurka dee waa kan rasul inay dee suno ay tahay oo waxaan suno tahay waan wada garanayna laakiin nahyi gaaroo kuba yimi ha ka tegina sunaha duhurka ma jirto oo laysu diiday ama waxaa laynaga nahiyey ma jirto maxay noqon markaa ka tagi khilaaf alawla ayuu noqon qaala fi lbaxri lmuxiid wuxuu ku yidhi kitaabka albaxru lmuxiid la yidhaaho dee hadiyo goor markay agtooda culimada macruufku ahaayeen dee iyaguna markay funuuntaa kuba jiraan qeyb bay kaba ahayd culimada barashadeedu waayo inaga wax mushkilaa waa dhaqankeeni iyo si aynu dee wax aqriskeeni oo kale cilmiga iyo dadkan mualifiinta dadkan dee waxa weeyaan waalidiin xaggaaba inoogu ah mutay ducadeena iyo waxa weeyaan shukrigeena mutaye cilmigan ba lahaaye inoo soo sharxaye inoo soo basiye inoo soo alifay haddaan taaliftoodu jirinna waxba aanayna soo gaadheen garashado barashadooda iyo aqoontooda iyo wixii ay lahaayeen ka faa'iideysigeedu inaga wax kala soocan ba ayana kala go-ano qeybtaasi qeyb inagaba maqnayd oo marka horeba aan dee habkii daraasadeedna kuba jirin ba iyadoo saa daraaddeed ba inaan dee waxyaalahaas ama aynaan uguba ihtimaamin waayo sidaynu kuba nashadeennii dalabka ayaa taas ay ahayd ama aynaan macrifoba u yeelan dee loonanaba loomana ihtimaamin oo markii hore aanay qeyb inoogaba ahayn waxbarashadeenii qeyb aanay kaba ahayn marka faacilkay iska xadfayaan sababta waa macruuf oo ninkii dee cilmigan ku dhex jiray waa garanayaa baa la leeyahay waa nin markaas inaga se taasi noogmaad baxrulmuxiid waa imaka dee marka la eego kitaab baxri la idhaha tafsiiri waa jiraa waxayaan kitaabkiisa kani lakiin waa kitaab usuula imaam macruufa ayaa leh oo aimadii shaaficiyada kaba mida qarnigii sideedaad waa zarkashi imaamka la yidhaaho waana kitaab weyn kitaabkiisani oo kutubta usuusha kuwooda ugu roon roon ayuu kaga mid yahay dee wax kastaba ama aqwaalihii iyo wixii oo dhan jamciyo laga yaabaa dee intaa karaahada inuu safaxad ay kaba qaadato lagaba yaabaa kolleyna dabcada daarulkutub alcilmiya on dee had iyo goor daar fiican ahayn dabcad ay madbaceeyeen afar mujalad ay ku madbaceeyeen markii hore laakiin waxaan filayaa kuwait ayaa lagu madbaceeyey isagoo dee ay laftiga un dabdiyeene laakiin wax tacliiqiyo waxyaalo saasa aan lahayn malaaan filaya wasaaratu shu-uun alislaamiya oo dee kuwait ahoo taasi dabcadaasi lix mujalad bay ahaydba kitaab kaleo almansuur la yidhaho xagga qawaacid ulfiqiyo laakiin xuruuf almucjamna ku alifanna waa leeyahay oo isagana marka ay kuwaitiyo laguma madbaceeyey dee afar lixdaa mujalad la gaadhsiiye dabcada muxaqaqa walow daarulkutub alcilmiya mar dambe mooye adigu laba mujaladna ay kuma madbaceeyeen isagoo xagga qawaacidka fiqi marka waa zarkashi imaamka la yidhaaho محamed iبn bahadir aslkiisa waa turkiya qaala fi اbaحr الmuxiiط bacda an carada intuu soo bandhigay dabadeed aqwaal culamaha ujeedada aqwaashii culimada karaahadu kasoo hadlay markii dambena safxu khilaaf اlawla safxo ayuu khilaaf ulawlahanka kaba hadlay markuu hadalada dee imaamulxaramini keyrkiiba iyo waxyaalaha tafriqada ayo wada horeysiiyey ayuu intii ugu dambeysay intan yihiye wuxuu yihi wtaxqiiqu macnaa sida dee waxa weeyaan aan ohan karno hadalka dee xaqiiqada ah ee muxaqaqi waxa weeye ana khilaafa alawlaa khilaafulawluhu waa qismu min almakruh waa makruhi unbuu qeyb ka mida yahay wa darajaat lmakruhi laakiin makruha darajaadkiisa tatafaawatu isku derajo keliya maaha way kala saraynayaan oo way si kala adkaanayaan kamaa fi sunati sunuba suno muakada iyo mid kaloon muakada ahayn iyo waxba yeelataa walaa yanbagii mana haboona buu leeyahy an yucadda khilaafu lawlaa in lagu tiriyo qisman aakhara qeyb kale oo makruuha kaba baxsan wailaa haddii dee saa laba yeelo oo qeyb kale oo kasii baxsan makruuhii laguma tiriyo lakaanat ilaxkaamu axkaamtii takliifigeed sitatan lix bay noqonaysaa imaka waa shan marka mubaaxa lagu daro haddii aan khilaafulawlaana nooc gaara kaba tirino dee axkaamtii lix bay noqonaysaa wa huwa khilaafu lmacruufi axkaamtii shan un weeyaan oo sii la yaqaanay ee macruuf ahayd cinda ahlilcilmi axkaamtan takliifiga inay shan tahay si khilaafsan bay noqon haddii lix lagaba dhigo aw amase kaana wuxuu noqonayaa khilaafu lawla khilaafu lawluhu khaarijan mid ka baxsan can ishareicati shareecada walaysa kadalika arrinkuna saa maaha oo wuxuu leeyahay waa qeyb makruuhii kaba mid a haddaynaan taa oo dhan dee laba xaalo midun baa ina laazimaya in la yidhaaho axkaamtii waa lix oo lix aan axkaamtii sharcigayd kaba dhigno culimada agtooda si macruufka ku aydna taasi maaha iyo in laba yidhaaho khilaafulawlu shareecada axkaamteedii waa kaba baxsan yahay dee taasna arinku ma aha oo waa wax kaba mid ah marka waxa weeyaan waa makruuhun qeyb kaba mida laakiin makruuhi oo fudud weeye oo aan saa usii adkayn oo kakale waa ka yar culus yahay aada sahlan un weeyaanoo taas bay noqon bacd اaxkaam اwadciya wallah subxaana wa tacala acla aclam